saakirto abaar hal saac iyo labiy toban daqiiqo waxaa ka dhacay degmada aalcado ee gobolka geedo duqeyn shacabka ekoo iska jirin oo warhaynin ba hal mar diyaarada ay ku bilaabeen duqeyn duqeynta ayadaa waxay ka dhacday magaalada daafaheeda iyo gudaheedaba weliba magaalada bankeeda bari ee xaafada muduley marka miyo duqeyntaas baa ka dhacday dhaawac yani waxay diyaaradaana waxay sababeen khasaare naf iyo maalba leh guryo wax waa ku noqdeen guryo waa ku baaba-een dadna waa ku dhaawacmay oo laba qof hadda dhaawacood uu daran yahay waxaa ku dhaawacantay saddex qof sida ani hadda lii xaqiijiyey saddexda qof mid waa cunug yar labana waa dad waaweyn marka khasaarahaasaa ka dhacay dadkana waxaa weye waxay ku aberisteen hal saac iyo bar xilligay ahayd naxdin iyo jawi colaadeed iyo argagax iyo duqeyn aada u xoog badan marka dee saasaa ka dhacday maanta caalcaddeed waa gartay marka khasaarahaas aada ii sheegtay oo guryaha dumay iyo saddexda qof ee dhaawac ah wax intaas ka dheeriya miyaa jira oo duqeyntaas ka dhashay niw hadee duqeyntu waad garan karaysaa diyaarad hab cashwaaye wax u duqeynayo indhala-aan iska ah khasaaray geysan karaan duqeyntuna waxaa wey de hadda inta anigan kuu sheegay waa magaalada gudaheeda ee duqeyntu daafaha magaaladana waa ku riday oo diyaaradda wax waa ku rideen marka duqeyntaas de waa fahmi karaysaa duqeyn yani iska indhala-aan khasaarey geysan karto dugaag iyo xoolo iyo geedaba waxaada anigan ku waramayo guryaha ay ku dumeen dadkan ay ku dhaawacmeen waa degmada ceelcadde qeybteeda bari ee xaafada muduley marka niyow saasay wax u dhaceen mida kale markii duqeynta ay dhacday isgaarsiintii baa la jaray oo waxa weye meeshii isgaarsiintii baa ka gooday marka niyow shacabkii dhan baa argagax dadkii dadk dadkooda la xiriiri lahaa waa waayeen dadkii marka shacabka ceelcadde guda iyo dibadba waxay u ahayd saakayto maalin madow maalin argagax maalin naxdimeed maalin colaadeed noocaasi wax u dhaceen inaadeen waa gartay marka deegaanka ceelcadde oo ka tirsan gobolka gado waxaan ognahay in al-shabaab ay ku sugan yihiin marka diyaaradahan duqeynta geystay ma waxaa jiray bartilmaameedyo cayiman oo ay duqeynayeen
niyo waa su-aal muhima waa runta degmada ceelcadde waxaa ka talinaya sanawaadka u dambeeyey ilaa labada kun iyo shan shan iyo tobankii january waxaa ka talinaya al-shabaab amnigeeda aya ka haayay bartilmaameedkana dee waxaa la dhihi karaa ayaka weeye laakiin hadda meelaha ay duqeeyeen diyaaraduhu ma ahayn meelo ay al-shabaab ay ku sugnaayeen xaqiiqdii waa xaafado ka tirsan degmada ceelcadde ee xaafada muduley oo la garanaayo dad aniga baan aqaano oo qaraaba aan nahay baa ku dhaawacmay marka bartilmaameed rasmi ah oo al-shabaab ay joogeen waxaa weye lama oran karo waa la duqeeyay sababtoo al-shabaab hadda magaalada gudaheeda way ku yihiin ciidamo yar oo boolisa joogo daafaheeday degan yihiin oo saldhigyo iyo xarumo kale ay ku leeyihiin hadda marka duqeynta duqeyn iska indhalaan ay ahayd oo guryo shacab ay leeyihin diyaaradahaas marka lama dhihi karo hadda duqeyntu waxay ahayd bartilmaameed al-shabaab baa la duqeeyey sidee ku xaqiijin kartaa adigu in aanu bartilmaameed u jirin oo meelo al-shabaab ay joogaan aan waxyeelo la gaarsiin waxaan ku xaqiijin karaa meesha ay duqeysay baan aqaanaa guryahanagi weeye dadkaygi weeye waan garanayaa meel hebley ku dhacday waxaan kaloo aqaanaa meesha hadii ay wax ka dhaceen ayaantii intay shabaab aysa qabsanin ka hore ayaka meesha ay deganaan jireen oo saldhigooda ahaayo oga qodnaa ee xaafada muduley laba dhexdooda yahayd waa meel aan garanaayo saasaan ku xaqiijin karaa